كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين
sidee bay ugu lahaan karaan gaalada mushrikiinta ah axdi alle agti iyo rasuulkiisa aan ahayn kuwa aad kula gasheen axdiga masjidka xurmadda leh kacbada ee intay idiin toosnaadaan idinkuna u toosnaada hubaal alle wuu jecel yahay kuwa ka cabsada ee dhowro xilkuu saaray oo iska jira shirkiga iyo xumaha